Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Dowlad Goboleedka Jubbaland oo weheliyo Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasane kusoo dhoweeyay guddiga culimada tartanka Qur'aanka Kariimka ee sanad waliba bisha barakeysan ee Ramadaan lagu qabto magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka ee Jubbaland culimada ayaa kasoo kicitamay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya si ay u garsoor uga noqdaan tartanka Qur'aanka ee magaalada Kismaayo ka furmi doono kaas oo uu markaasi abaalmarino qaali ah lagu guddoonsiin doono cidda ku guuleysata guddoomiyaha mu'asasada al umma iyo qaar ka mid ah culimada iyo macalimiinta dugsiyada magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale qayb ka ah soo dhoweynta culimada soo dhoweyn kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha mu'asasada al umma sheekh cabdirashiid weli ibraahim isagoona sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay soo dhoweynta culimada culuma soo dhowaada waa xilliga aad noo imaan jirteen biidnillahi tacaala noo soo dhowaada saaka oo weliba xilli dheer aad ayrboodka ku jirteen waxaad u socoteen waxay onahay koruqaadka qur'aanka kariimka ah ilaahay idinka thawaabiyo annaguna waan idin sugaynay qalbi iyo gamco furan baan idinku soo dhowaynaynaa marka waa idin soo dhowaynaynaa soo dhowaada dhankiisa sheekh cabdi ciise cabdulaahi aadan oo ka mid ah culimmada la soo dhoweeyey ayaa ka mahad celiyey sida diiran ee loo soo dhoweeyey sidoo kale aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay quduubkayga ama imaashahayga magaalada kismaayo sanadkii afraad annagoo u nimid ramadaan kismaayo musaabaqada ka socota jubbaland oo sanadlaha waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay sida naloo soo dhoweeyey wasiirka awqaafta iyo mu'asasada alumma daa'iman saasoo kale ayaan kala kulannaa magaalada musaabaqo qawiya oo sida wasiirku sheegay lagu dayday oo waddanka dhan gudihiisa ka dhacda ayay bees u tahay ama bilow u ahayd magaalada kismaayo jazaahum allahu khayran ugu dambeyn wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland maxamed yuusuf cumar ayaa ka hadlay soo dhoweynta culimmada waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan soo dhoweynno culamaha udiinka iyo dadkii guddiga garsoorka tartanka qur-aanka kariimka ah oo uu hogaaminayo sheekh cabdicasiis waxaan idin leenahay culuma aadaan ugu faraxsannahay inaan idinku soo dhammayno deegaankiinna dowlgoboodka jubbaland xaruntii ku meelgaarka ee dowlgoboodka jubbaland runtii aada halkan idinku sugaynay maanta oo dhan waxaana insha allahu tacaala hadd wixii ka dambeeya noo sii socon doono qaybihii tartanka qaybihiisa kala duwanaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu guul looga soo dhowaado nooga soo dhammaado insha allah marka culama soo dhowaada magaaladiina ku soo dhowaada dadkii iyo ehladii iyo mas-uuliyiintii iyo shacabkii dhammaan way idin wada dhowrayeen oo way idin sugayeen gacmo furan ku soo dhowaada insha allahu tacaala